dowladda hoose ee magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa dib u diyaatir ku sameysay wadooyinka xaafada hodan ee magaalada garowe wadooyinkan oo marin muhiim ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha xaafada hodan ee magaalada garowe ayaa waxaa horey u soo gaaray burbur xoogan kaasi oo sababay in bulshada xaafadaasi cabasho ka muujiyaan maxamed cali guray xogeyaha dowladda hoose ee degmada garowe ayaa ka warbixiyey dib u dayactirka lagu sameeyey wadooyinka waxaan shaakaale kan u taagannahay waa xaafadda hodon wadooyinka halka maalinta dhaweyd laga shaqeeyey wadada xigta ee dhinaca magaalada xigta weeye wadada tan runtii shacbiyadda degani wakhti badan bay cabasho badan ka muujinayeen oo ka keeneen laakiin maanta waxay ahaatay insha allah binilah kariim in laga jawaabo cabashadii dadka shacabka ee xaafadda tan degan waan xusuustaa oo xaafaddan halakan dhulku waa kala hooseeya waddada laftigeedu waa waddo yar oo ciriir ah laftigeedu aan guryaheeda iyo dadkeeda ku soo dhowaadeen wakhti horena dhisantay waxay ka mid tahay waddooyinkii hore ee oldiga ahaa ee magaalada mari jiray bay ka mid ahayd oo siddeedda mitir ahaa insha allah bidnilah kariim saaka waxaan rabnaa balcabashada dadweynaha oo ka imaanaysa wakhtiyo badan ka jawaabisteedii waxaan runtii nagu garab istaagtay shaqada aan qabanayno shirkaddan amal oo iyada laftigeeda marar badan shaqooyin badan nagala qabatay aan runtiina saaxiib dhow nala ah jecelnahayna inayba baartinarlaba noqotaba degmada iyada laftigeedu waan u mahad celinaynaa shaqadan iyo inta qabatay iyo qabanqaabadeeda intii lahayd oo u horeeyo madaxa gaadiidka runtii waa isagoo xil iska saaray waddadatan in shaqada tansaaka ay kasii qabsanto aad baan isagana ugu mahad celinaynaa insha allah bidnilah kariim dadka shacabka ah ee halakan cabashada faraha badan ka muujinayay ee wakhti badanna ka cabanayay saakana nasiibka u yeeshay in laga shaqeeyo oo looga jawaabo cabashadoodii waxaanu ka jawaabaynaa cabashadiinnii idinkana waxaa laydinka rabaa inaad ilaashataan waddadiinna inaynaan idinku biyaha isku xirno gacmiinna aynaan ku raadsan siday ahayd baa laga dhigayaa biyo shubkeedii baa loo samayn doonaa insha allah bidnilah kariim si kastaba bulshada ku nool xaafadda hodan ee magaalada garowe ayaa markii hore dhib ku qabay marinka wadooyinkan dib u diyactirka lagu sameeyey